بسم الله بسم الرحمن, الله الرحمن الرحيم الحمد لله, الحمد لله رب العالمين العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على أشرف أشرف المرسلين المرسلين نبينا, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أجمعين ومن تبعهم, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد.
أما بعد أيها الإخوة أيها الإخوة والأخوات يسر يسر إخوانكم إخوانكم في في منهج منهج أونلاين أن أن يقدموا يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي والتي هي هي بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان سيداanu istiqbaalaynaa baanu soo dhawaynaynaa oo aanu ugu diyaar garoobaynaa bishan ramadaan ee barakaysan والآن, والآن نترككم, نترككم مع مع المحاضرة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وحا بإذن الله تعالى أن وحكك شيء دونات موضوع عوان كيسو يهي كيف نستقبل شهر رمضان سداولو استقبالينا داولو سو دوينينا اولو ugu diyaar garoobayna bishan ramadaan ee barakaysan ee fooda nagu soo haysa sidaad walaalayaal wada ogsoon tihiin waxayna hadhaysay bishii ramadaan ee barakaysnayd bishii khayraadka iyo barakada bishii qur-aanka bishii dembi dhaafka bishii ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa naarta uu ka xoreynayey fooday nagu soo haysa waxaa markaasi nala gudboon in bishaa ramadaan aanu u diyaar garowno oo aanu sidii aanu uga faa'iidaysan lahayn waktiyadaa barakaysan aanu ugu diyaar garowno oo aanu kaga hor tagno farxad iyo raynrayn aanu ku farxayno soo gelitaanka ay noo soo gelayso si aanu markaas acmaasha saalixa ee wanaagsan fursaddaa qaaligaa uga faa'iidaysano ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa in markaasuu ina gaadhsiiyo bisha ramadaan caafimaad uu inagu gaadhsiiyo uuna inaga dhigo kuwa sida ugu wanaagsan u qaabilaya ee uga faa'iidaysanaya sidaad walaalayaal wada ogsoon tihiin bisha ramadaan soomitaankeedu waa tiirka afraad ee arkaanta islaamka qof kasta oo muslim ah oo mukallaf ah qaangaadh ah oo maankiisu dhan yahay oo kari karaya inuu soomo bishaas faral waajiba ayuu ku yahay taana waxaa u daliila kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ijmaca muslimiintuna waa uu ku guntan yahay qofka diida fardiyada bishaa ramadaan soomitaankeeda inay faral tahay inkira ee diida waxa waa uu gaaloobaya qofkaas siday culimmadu isku ijmacsan yihiin markaas waxaa waajib ku ah qof kasta oo muslim ah inuu goosto bishaa ramadaan soomitaankeeda oo waxa weeye uu u diyaar garoobo waxaa casabkeennan aanu ka hadli doonaa insha allahu tacaala saddex qodob ka ugu horeeya waxa weeye fadaa'il ramadaan bisha ramadaan fadaa'isheeda iyo wanaaggeeda wax ka mid aynu xasuusino qodobka labaadna waxa weeye xikamu siyaami wa fawaa'iduhu soomka xikmadaha xikmadda ilaahay subxaanahu watacaala sharciyeyntiisa iyo jidayntiisa uu ka leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay soomka qodobka saddexaadna waxaanu kaga warrami doonaa kayfa tastaqbilu ramadaan bisha ramadaan sida loo qaabilayo sida markaas qofku uga faa'iideysanayo saddexdaa qodob ayaa insha allahu tacaala kelmaddeenu ay ku soo koobsanaan doonto amba ay ku saabsanaan doonto haddaynu qodobka ugu horeeya u gudubno waxa weeye fadaa'ilu ramadaan bisha ramadaan fadaa'il aada iyo aada u badan ayaa ay leedahay fadaaishaas qof kastoo muslim ah waa uu garanaya in bil barakaysan ay tahay oo khayraadkeedu ay badan yihiin laakiin haddana bal min baab waxa weeye la isxasuusiyo oo waxa weya wax ka mid a un ismaqashiino ayaa markaas aan uga socdaa nusuus fara badan iyo adillo badan ayaa ku soo aroortay fadaaisha bisha ramadaan ay lee- ay leedahay qaabo kala duduwan ayaa waxa weeye ay u tilmaamay waxaa ka mid ah axaadiista fadaaisha bishan ku soo aroortay xadiis abu hurayra radia allahu canhu soo wariyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi idaa jaa ramadaan bisha ramadaan markay timaado waad kale idaa dakala ramadaan markay ramadaan ay soo gasho futixat abwaabu ljanna albaabada jannada waa la furaa si ciddii waxa weeye markaas acmaasha saalixa ula imanaysa ee waxa weeye ay ugu fududaato ayaa albaabadii jannada loo diyaar gareeyaa oo loo fura wagulliqat abwaabu naar albaabada naartana waa la xidha macnaheedu waxa weeye khayraadkii acmaashii khayraadka ahayd ee waxa weeye sababaysay in markaas jannada lagu galo ayaa la fududeeyaa albaabada jannada waxa weeye markaas waa la furaya oo waxyaabihii markaas lagu gelayena iyana waa la badinayaabay macnaheedu ka ka dhiganta halka albaabadii naarta la xidhayo asbaabtii sharka ee keenaysa naarta in la galana waxa weeye yaraanayso bishaa ramadaan wasufidat shayaaiin shayaaiintana waa la xidhxidhaa waa la riwaayaadka waa ti tilmaamaysa wasulsilat shayaaiin waa la katiinadeeya muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray marka wuxuu ku tilmaamaya xadiidkaas arrimaha kala duduwan inay dhacayaan bisha ramadaan marka ay soo gasho in albaabadii jannada la wada furayo la diyaargaraynayo kuwii naartan in dhammaantood la xidhayo shayaadiintii ka shaqaynaysay sharka iyo waxa weeye markaas xumaantan in dadka laga silsiladaynayo oo laga xidxidhayo waxaa ka mid ah axaadiista fadaaisha bisha ramadaan kusoo aroortay xadiis rasuulka sala allahu calayhi wasalam uhi idaa kaana awalu leylati min shahri ramadaan habeenka ugu horeeya markay soo gasho bisha ramadaan habeenka ugu horeeya sufidat shayaadiin wa maradat ljin waxaa la xidxidhaa shayaadiin iyo jinka kuwooda waxa weeye sharka ka shaqeeya ee madaxyo waaweynta marka xadiidkaa hore waxa uu tilmaamayey in shayaadiinta la xidxidho xadiidkan waxa uu leeyahay shayaadiinta iyo kuwooda maradada ah ee sharka iyo xumaanta ka shaqeeya ayaa la xidxidhay culimada qaarkood labadaa xadiid way isku qaydeen oo waxay dhahaan xadiidkaa hore la idlaaqay la yidhi shayaadiintaa la xidxidhaya shayaadiintoo dhan maahe riwaayadan kale ayaa fasirayso waa kuwa waxa weeye sharka iyo xumaanta markaas hormoodka ugu ah waa kuwa kuwa la xidhaya dhammaan lama wada xidhayo qaarkoodna daahirka markaas xadiidka ay ku socodsinay waxay dhammaantood waa la xidhaya sheegitaanka si gaara markaa loo sheegay kuwa ugu waaweyn madaxweynta in la xidxidhaya ma aha macnaheedu inaan kuwa kale la xidhahay markaas adigu axaadiistaas waxay tilmaamaysaa waxyaabihii ka shaqaynayay sharka oo shaydaanku ka mid yahay bal ugu horeeyaba in la xidhayo taasina ma diideyso in dadka qaarkood waxyaabo macaasiya ambaba xumaana ay sameeyaan waayo asbaabta sharku shaydaankuo keliya ma aha nafta qofka la fahantiisa ayaa hawa nafsi baa ka mid a waxyaabaha xumaanta jecel ee qofka xumaanta u fududaynaysa sidaa awgeed asbaab kale ayaa jiri karta oo sharka ka- waxa weeye markaas ka qayb qaadanaysa oo shayaadiinta aan ahayn wuxuu yihi waqulliqat xadiidka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waqulliqat abwaabu nnaar falam yuftax minha baab albaabada naartana waa la wada xidhaya albaabkuna laga furi maayo wafutixat abwaabu ljanna falam yuqlaq minha baab albaabada jannadana waa la wada furaya baabkuna laga xidhi maayo wayunaadii munaadin kulla leyla mid dhawaaqa ayaa habeen kasta dhawaaqaya oo leh yaa baaqiya alkhayr aqbil wayaa baaqiya shari aktar wuxuu leeyahay khayrka qofkii doonayo soo qaabil yacni fursaddii iyo waktigii khayrka ayaa taageri soo qaabil buu odhanay sharka iyo xumaanta kii doonayo wada aktar iska taag oo ka gaabso yacni waxa uu yeedhayaa cid kastoo khayrka iyo wanaagga doonaysa ayaa loo yeedhaya inay bishaa markaas ka faa'iidaysato dadkii sharki iyo xumaanta markaas wadayna waxaa loogu baaqaya ina markaas ka gaabsadaan ay iska taagaan waa xadiidka aakhirkiisa ku jira walilaahi cutaqaau min annaar wadalika kula leyl ilaahay subxaanahu watacaala bisha ramadaan waxa dad buu naarta ka xoreeya ta- taas xoreyntaasina waa habeenka ilaahay subxaanahu watacaala bisha dad baa naarta uu ka xoreeya habeen kastoo waxa wey markaas ilaahay subxaana watacaala yaan weydiisanayna inuu naga dhigo kuwaa waxa wey markaas naarta laga xoreynayo bishaahooda xadiidka akhrajahu ibn xibaan wagayru waxasanahu alcalaamat alalbani waxaa ka mid a axaadiista fadaaisha bisha ramadaan ku soo aroortay xadiidka rasuulka sala allahu alayhi wasalam leeyay man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi muttafaqun caleyh min xadiidi abi hureyra qofka sooma bisha ramadaan isagoo rumaysan ilaahay subxaana watacaala faral uu ku faral yeelay inuu gudanayo alla dartii subxaana watacaala u soomaya oo ixtisaab iyo ajarku ilaahay ka dalbaya ee ka tahay ilaahay subxaana watacaala dembigiisii tegey waa uu dhaafay axaadiista aanu tilmaanay iyo qaar kaloo aynaan sheegin si gaara ayaa waxay ku soo arooreen fadliga bisha ramadaan ay leedahay waxyaabaha fadaaisha bisha ramadaan sidaasoo kale nutusaya waxaa ka mid ah waxyaabaha ku soo arooray fadliga soomkuu leeyahy guud ahaan oo cibaadada siyaamka oo waxa weeye markaas bisha ramadaan la gudanayo sideeda fadaa'il iyo ajar badan ayaa ay leedahay axaadiis fara badan badan baana ku soo aroortay oo hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka yidhi yidhi uu ka mid tahay calayka bisawm fa inahu laa midla lahu akhrajahu ibn xibaan can abi umaama saxaabigaa rasuulku wuxuu waxaad laasimtaa soomka wax lamidi ma jirin soomka laazim wax la midi ma jira ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku yihi saxaabi axaadiis kaloo badan ood garanaysaan ayaa fadliga soomka ku soo aroortay waxaa ka mid ah bishan ramadaan fadaaisheeda waxyaabahaina tusaya badnida bishan ramadaan khayrkeeduu badan yahay iyo asbaabta dembi dhaafka ayaa waxaa soo arooray gooti amba waciid aada iyo aada u daran cidda bisha ramadaan ay soo gaadho oo ay dabeeta baxdo iyadoo loo dembi dhaafin waayo waa fursad asbaabtii khayrka oo dhan mutawafiray tahay ay badan tahay asbaabtii sharkina waxa weeye la yidhi sida ogeed qofka bishaa ramadaan ka faa'iidaysan waaya ee ilaahay subxaanahu watacaala qaabili waaya ee ilaahay subxaanahu watacaala u noqon waaya wuxuu noqonayaa markaas qof khayr laawo ah oo khayrkiisu waxa weeye uu yar yahay oo markaas goorma ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u noqonaya oo waxa weeye uu toobad keenaya haddii bisha ramadaan uu wanaagsanaan waayo waxaa soo arooray in malakul jibriil rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yimi dabeetna wuxuu ku uhi yaa muxamed nebi maxamedow man adraka ramadaana falam yukfar lah faudkhila annaar qofka bisha ramadaan soo gaadha dabeetana naarta gala faabcadahu allah ilaahay ha fogeey qul aamiin waxaa tidhaahaa aamiin ilaah naga ajiib naga af faqultu aamiin dabeete waxaa li aamiin marka waxaa habaaray qofka bisha ramadaan ay soo gaadho oo ay baxdo iyadoo markaas dembigiisa aan la dhaafin oo sidaa naarta ku gala malakul jibriil ayaa habaaray rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam aamiin marka habaarkan ayaa ku dhacaya waayo qofka bisha ka faa'iideysan waaya goorma ayaa walaalayaal uu ka faa'iideysanay xadiiskaana dabaraani ayaa soo saaray min xadiisi jaabir ibn samra waxaa kaloo min xadiisi abi hurayra ka soo aroortay in rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انصرف قبل أن يغفر له هبولوبو قفتنكي أبابا هدلوبو بيش رمضان أيو صوغ الشيء دبات هلاي بحدي يدو اللودين بالآخر سنة ترمذي يغير كي يصوص علي مركا حديث داس وحي تلماميسا بيش رمضان يعني خيرات كيدا يا أسباب تدن بالداف كبضني ده وحوي مركا سيبران تحي qofka bisha ramadaan waxa weeye ka faa'iideysan waaya inuu yahay qof waxa weeye markaas khayr laawaa oo waxa weeye markaas khayrkii laga manciyey qof waxa weeye aan wanaagsanin inuu yahay ayaa xadiistaas ay tilmaamaysa iyo goodigaa waxa weeye markaas daran ee ku soo arooray waxaa ka mid a fadaaisha bisha ramadaan ay leedahay waa bishii waxa weeye shahru nuzuuli lqur'aan qur-aanka waxa weeye soo degitaankiisu bishii uu beowday amaba qur-aanka la soo dejiye weeye سيد الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سيد أوجد رسولك صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان وحب بدين كرو آد وجد ذلك كري قرآن كا آخر كيسة يدراسين كيسة أي وجد ذلك ويو بشي قرآن لسود كي إلهي سبحانه وتعالى قرآن لسود كيسة مركز بشهر وضارتي سيد أسوكري السلف كي دبتي ونك سنايا عين bisha ramadaan markay soo gasho wax kasta intay ka jeestaan ayay qur-aanka soo qaabili jireen waxayna ohan jireen hada shahr waa shahru lqur'aan xataa cilmiga kale waxa wey dadaalkii iyo juhdiga lagu bixin jiray waayo waxay markaas joojin jireen ama way yaray jireen dabeetana waxay soo qaabili jireen qur-aanka akhriskiisa iyo tafsiirkiisa iyo fahamkiisa tadaburkiisa taasay markaas soo qaabili jireen iyagoo rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrinkaa markaas kaga dayanaya haddaynu intaa ku dhaafno fadaaisha bisha ramadaan ay leedahay waxaanu uga gudbaynaa masalada qodobka labaad oo ah dikru xikami siyaami wa fawaa'ihi soonka xikamka iyo ujeedooyinka ilaahay subxaana wa tacaala sharciyeyntiisa uu ka leeyahay amaba ku jira iyo fawaa'idda uu leeyahay wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu amro oo addoomaha markaas uu ka dalba inay la yimaadaan waa shay dan iyo waxtar iyo maslaxa ay ku jirto wax kastoo ilaahay subxaanahu watacaala addoomaha uu diidaan waa shay dib wax weeye markaas ay ku jirto sidaa awgeed xikam iyo fawaa'id kala duduwan oo soomka ku jira ayaa culummadu ay tilmaameen markaas wax ka mid a ayaa insha allahu tacaala aynu sheegi doono waxaa ugu muhiimsan xikamka iyo ujeedooyinka waaweyn ee soomka ku jira ilaahay subxaana wa tacaala u sharci gareeyey bal ah xikmadda ugu muhiimsan ee ugu weyn attaqwa in soomka qofku uu ka kasbado oo uu ka helo inuu noqdo qof ilaahay subxaana wa tacaala ka baqanayo oo cibaadada markaas soomka uu la imanayo ee waxyaabo badan oo markaas naftu ay jeclay ilaahay dartii subxaana wa tacaala uga tegayo waktigaa gaarka ah waxay taasu keenaysaa inuu qofku noqdo qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqanaya oo amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala fulinaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha u diiday ka tegayo ka dheeraanaya inuu noqdo qof markaas mustaslima oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansanaya oo amarkiisa qaadanaya oo amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala markasta ka hormarinaya waxyaabaha naftiisu waxa weeye ay jeceshahay ee ay doonayso markaas addoon dhaba inuu qofku noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqnaya ayaa ku jira taqwada soomka laga helayana waxa waxa weeye ay ku jirtaa qowlka ilaahay subxaanahu watacaala uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun markuu ilaahay aayaddaa ku tilmaamay in soomku inagu farali yeelay iyadoo inaku aynaan la gaar ahayna ummadihii inaga horreeyeyba ilaahay subxaanahu watacala uu ku farali yeelay waayo waa shay maslaxadiisu iyo khayrkii wanaagga ku jira wakti kasta uu joogo oo markaas aan isbedelahayn ayaa ilahay wuxuu yihi lacallakum tattaquun ay likay tattaquu si aad ilaahay subxaana wa tacaala uga baqataan oo dad muttaqiina aad u noqotaan sidaasa ilaahay subxaana wa tacaala soomka waxa wey idinku faraliya waxaa alcalaamatu sicdi raximah allahu tacaala odhanaya aayaddaas waxay koobsanaysaa wax kastoo dadku ay ka yidhaaheen xikmadda soomka ku jirta wax kastoo soomka laga sheegay in xikmad faa'iido uu ku jiro taqwada ayaa koobsanaya فإن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من المحبوبات وترك المنهيات وايو تقوض وإثم مقع كوبسانيا وحكست إلهي سبحانه وتعالى وجعليهي ورهالي وقيهي يعني لقد تقوى وحكست إلهي سبحانه وتعالى وديدي فالصيام الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي هي غاية سعادة العبد في دينه ودنياه وآخرته وحول صومك واجبك وقوي إن لقو قاريو غايضا أرقا كما الضنبيست أو أه شيء وقو الضنبيا أي كترتو الدورك سعادة ديسو يقوشيسو الدنيا يا آخرة وغير نغلق في إلهي سبحانه وتعالى كبغني نيل الفطر ayuu sidaa ku yidhi kitaabka asilada fiqiga ku jirta saxada boqol lix iyo afar dabeetana uu sii shaxay oo waxa weeye khayr kasta iyo wanaag kasta in laga helayo soomka ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku sheegay attaqwa in ilaahay subxaanahu watacaala laga baqdo ayaa soomka waxa weye markaas lagu gaa lagu gaaray cabsida ilaahay subxaanahu watacaala waa shayga ay ku jirto markaas liibaanta addoonku ku liibaanayo adduunya iyo waxa weeye aakhiraba waxaa ka mid a xikamka ku jira soomka macrifatu qadri nicmati اllahi cala alcibaad bitanaawuli اlakli washurbi waاljimac inuu qofku ogaado oo macrifo u yeesho nicmada ilaahay subxaana watacaala u nicmeeyey in qadarkeedu iyo miisaankeedu intuu leeg yahay hadday tahay markaas banaynta loo baneeyo cunitaanka iyo cabitaanka iyo waxa weeye markaas galmada nicmadaas ilaahay subxaana watacaala addoonkuu siiyey qadarkeedu intuu la eg yahay ayaa qofku markaa soomka uu ku garanaya taasina waxay keenaysaa in ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadno waayo cunitaankii iyo cabbitaankii iyo waxyaabihii kale waxawey markaas soomka markaas lagu diiday ee waktigii oo dhan qofku markaas uu waxa weeye iskaga tamatucayey ee uu ku raaxaysanayey ayaa bisha ramadaan loo diiday markaa diiditaankaas waxay xasuusinaysaa nicmadani intay leegtay qofku inuu ogaado laakiin hadduu waxa weeye nicmada qofku iskaga dhex jiro oon mar wakti waxa weeye laga joojin taas inuu markaas qaflad iyo muuganaanay ku dhacdo oo waxa weye nicmadan qadarkeeda una garan oo una xasuusan ayaay keeni laakiin nicmadaas weynida ay weyn tahay ilaahay subxaana watacaala qofku waxyaabaha dayibaadka ah xalaasha uga dhigay ayaa qofku ku xasuusanaya soomitaanka waxay markaas uu soomayay waxaa ka mid a xikamka soomka ku jira tacwiidu nafsi cala asabri wataxamul qofkoo naftiisa ku carbinaya oo uga caado dhigaya sabirka iyo adkaysiga iyo dulqaadashada waayo waxyaabihii markaas naftiisu ay jeclay ee waxa weeye ay doonaysay ayaa waktigaa ilaahay subxaana watacaala uu ka xarimay oo xaaraan laga dhigay ka mucayanka oo loo diiday oo waajib lagaga dhigay markaa taas waxay keenaysaa in qofku waxa weeye arrinkaa naftiisa uu ku tababaro oo sida waxa weeye waktigaa bisha ramadaanba waxyaabaha xaaraanta laga dhigay uu iskaga taagayo waxyaabaha kale ee muxaramaadka ee wakti kasta xaaraanta laga dhigana uu waxa weeye uga sabro oo naftiisa waxa weye qofku u barbaariyo oo taa ku tababaro ku carbiyo taasaa laga faaidaysanaya sidaa awgeed dad fara badan oo waxyaabo waxay aan wanaagsanayn waqtiyada kale la yimaadeen bisha ramadaan aan ahayn fursad ayay u tahay bisha ramadaan inay naftooda markaas kaga faa'iideystaan inay dabdiyaan oo ay xakameeyaan oo sabirka ay baraan oo wax kastoo ilaahay subxaanahu watacaala uu jecel yahay ay naftooda ka sabriyaan oo ay ka joojiyaan sida waxyaabaha dadkeena in badanoo ka mida lagu ibtileeyey ee qaadka iyo waxa weeye sigaarku uu ka mid yahay bisha ramadaan waa fursad waxa weeye qaaliya oo qofku kaga faa'iideysan karo in waxa weeye qaadka iyo sigaarka uu iska daayo waayo haddii markaas cuntadii iyo cabbitaankii iyo waxyaabihii kale markaas naftu aadka ay ugu baahnayd baad waktigaa gaarkaa iska daysay yacni cala alaqal taas waxay ku tusaysaa in qofku naftiisa yacni uu xakamayn karo oo waxa waxa weeye markaas uu goosto inuu iska daayo uu iska dayn karo isagoo markaas soomka uga faa'iideysanaya waa inuu markaas iska daayo oo waxay markaas dib uuna ugu noqon laakiin waxa ayaan taha in qof maalintii oo dhan waxa weeye soomanaa oo cuntadii waxa weye markaas asal ahaanteeda xalaasha ahayd ee waxa weye markaas waktigaa dee lagu imtixaamayey laakiin laga xarimay iska daayey inuu haddana wax ugu horeeya oo ku afuraya ee xabad sigaaru noqoto waa mid ayaan taha oo aada iyo aad wax looga murgooda waxaa ka mid a xikamka ku jira soonka macrifatu alghaliy xaajat alfaqiir in qofka haniga ee hodanka ee maalka haysta uu garto oo uu dareemo baahida qofka faqiirka ah ee miskiinka si waxa weeye markaas ugu naxariisto waayo qofka maalka haysta ee waxa weeye markaas naftiisa wuxuu ugu raaxeeyo karaya dee waxa weeye way adkaanaysaa in markaas suu ku dareemo qofkan baahan dhibta uu ku jiro iyo xanuunka waxa weeye markaas gaashadu ay leedahay laakiin marka uu soomo waxa weeye taa wuu dareemaya waxa weeye waa uu garanaya taasina waxay keenaysaa in markaas dadka masaakiinta fuqarada u naxariisto bisha ramadaanna waa shahru waxa weeye markaas raxmati lmasaakiin walfuqara waa bil waxa weeye dadka masaakiinta iyo fuqarada ah naxariistooda waxa weeye looga faa'iidaysto oo sida rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka soo aroortay rasuulku dadka kugu deersan buu ahaa saxaabadu tilmaamayeen deebtinimadiisu waxay ugu badnayd bishaa ramadaan oo aada waxay markaas insaaqiisu iyo nafaqadiisu waxay markaas ay u badnayd waxaa ku jira soonka kasru nafs walxaddu min kibriyaa'iha in qofku naftiisa uu wax weeye jebiyo kibirka waxa weeye uu ka jebiyo oo ay noqoto naf markaas layriyamaysa oo waxa weeye tawaaduc iyo waxa weeye dabacsanaan dadkay u dabacsanaamaysa la imanaysa waayo cuntadu waxay leedahay waxay markaas duqyaan iyo waxay markaas qooqitaan iyo kibir ayaa waxay markaas ay keentay laakiin qofku markuu cuntada iska daayo ee waxa weeye gaajada uu dareemo waxay keenaysa taas inuu qofku naftiisu markaas mid dabacsan ay noqoto oo waxa weeye santaaggii iyo kibirkii isla weynidii ay meesha waxa weeye ka baxdo oo xaq khaaliqa ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa waxa wey qofku u hogaansamo oo u laylsamo dad kale waxay markaas tawaaduc iyo waxa weeye markaas inuu u dabacsanaado qofku ula yimaado kibirkii nafta ku jirana soonku waa uu jebinay sidaa ogeed waata xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku soo aroortay qofka waxa weeye markaas dhalinyarada ah een guurka ka lahayn inuu soomo fa innahu lahu wija yacni awoodii iyo waxaweye markaas ayuu ka jebinaya oo markaasuu ka takfiifinaya iyo shahwadii markaas naftiisa ay doonaysa waxaa ka mid a xikamka culimmadu ay sheegeen oe soomka ku jira anna majaariya dam tadiiqu bisababi aljuuci waalcabash fatadiiqu majaari shaydaani min albadan qofku markuu cuntadii iyo cabitaankii iska daayo dhiig mareenadii dhiigguu marayeen ayaa waxa weya markaa cidhiyoomaysa gaajada iyo haraadka awgeed taasina waxay cidhiriyeysaa waxa weeye shaydaankii qofka markaas dhiigga ka marayay oo xadiista rasuulka waxa kusoo arortay ina shaydaana yajri min aadam majra dam shaydaanku qofku wuxuu ka maraya markaas yani dhiigga meelaha waxay markaas iyo unugyada maro ayuu maraya marka culimada qaarkood waxay halkaa yidhaaheen marka qofku xididadiisii dhiigga waxa weeye gaajada uu ku cidhiiriyo iyo haraas in waxa weye markaas maritaankii shaydaanku inuu maraya ku cidhiiriyo oo waxay markaas cidhiiri uu kala kulmo taas ayaa waxay markaas ka dhalanaysa yidhaaheen xadiiskaasina ka istinbaaday waxaa ka mid a xikamka iyo fawaaidda soomka ku jira altafaruqu lilcibaada inuu qofku u tafaruqo cibaadada oo faraaq iyo wakti waxa wey markaas ballaaran uu helo sidaa ogeed dad fara badan baad arkaysaan oo waktiyadii hore markaas bis yani cibaadada ka mashquulsanaa oo laakiin haddana bishaa ramadaan cibaadada usoo faaruqa oo waxay markaas masaajidada camira oo waxyaaba fara badan khayraadkaa la yimaada marka waa fawaaidda iyo xibka xibkaka ku jira markaas soomitaanka bisha ramadaan la soomayo inay noqonayso waxa wey wakti qofku markaa jaanis iyo faraaq uu helayo cibaadada waxaa ka mid a xikamka ku jira bisha ramadaan soomitaankeeda asixatu liljsaam bisabab alximyati can idacaam caafimaad baa ku jira iyo sixa oo jirkuu ka helayo waayo xanuuno fara badan ayaa waxay ka dhashaan cuntada cuntada ayaa xanuuno fara badan ay ka dhashaan marka markuu qofku cuntadii iska daayo waxay taasi waxa wey markaas keenaysa in qofku jirkiisu caafimaad waxawey markaas uu helo caafimaad inuu helo waa xikamka yani ku jira kamid iyadoo markaas ayna saxayn inuu yahay qofku waxaan u soomaya inaan mujarad markaas caafimaad ka helo waxaad u soomaysaa inuu yahay farag ilaahay subxaana watacala uku saaray adigoo gudanaya oo waxaweye ka baxaya oo fulinaya laakiin haddana taa lafahanteeda waad ka helaysaa oo waxay markaas way ku jirtaa xadiis markaas culimada qa- dadka qaarkood ay soo deliishadaan halkan suumu tasixu sooma caafimaadaad heli doontaan ayay halkan soo deliishadaan xadiiskaasina rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaas kama sugnaa waxaa shaki uuna ku jirin in khayr kasta iyo wanaag kasta uu ku jiro ilaahay subxaana wa tacala waxayna amray xumaan iyo shar kastaana wuxuu ku jiraa ilaahay subxaana wa tacala wixii loo diido sidaa awgeed wax kasta ilaahay subxaana wa tacaala uu ku faro la imadkaad la imanayso adiga dantaada iyo maslaxadaada ayaa waxay ku jirtaa wax kastoo ilaahay subxaana wa tacala uu kuu diidaad ka ka tegitaankaad ka tegaysana adiga ayaa waxay markaas dantaada ay ku jirtaa oo ka fogeynaya naftaada shay dhimaya waxaanu taa uga gudbayna qodobka ugu dambeeya oo ah kayfa nastaqbilu shahra ramadaan bisha ramadaan sidee baan u istiqbaalayna sidee baa bisha ramadaane markaas foodda nagu soo haysa aan ugu diyaar garoobeyn sidee baa bisha ramadaan waxa weeye aan uga faa'iidaysanayn waxaanu tilmaami doonaa insha allahu tacaala qodobo amba arrimo waxa weeye qofka ku kaalmayn kara in bisha ramadaan sida ugu wanaagsan markaas uu istiqbaalo oo waxa weeye uu uga faa'iideysto ayaanu sheegi doonaa insha allahu tacaala arrinka ugu horeeya waxa weeye ee laynooga baahan yahay adducaa bi an yuballiganaa alrab ilaa ramadaan inaanu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisano aanu barino ilaahay subxaana wa tacaala inuu bisha ramadaan ina gaadhsiiyo say salafkii wanaagsan ahaan jireen sida aasaarta qaarkood lagaga soo guuriyey lix bilood oo sanadka ka mid waxay weydiisan jireen ilaahay subxaana wa tacaala inuu bisha ramadaan gaarsiiyo lix biloodna waxay weydiisan jireen markuu gaarsiiyo camalkii bisha ramadaan ay la yimaadeen in ilaahay subxaana wa tacala uu ka aqbalo markaas waxa ugu horeeya waxa weeye inaynu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisano aanu ka barino bisha ramadaan inuuna gaarsiiyo oo caafimaad waxay markaas inagu gaarsiiyo unaganaga kuwa ka faa'iidey dad fara badan oo ramadaantii hore inala soomay ayaa waxay markaas maanta dee tan wakti ka hore dhintay maanta dhulka hoostiisa ku jira tan la fahanteeda dad maanta nool ayaa wax weya ma garanaysa amba wiigga noo yacni noolabaa hadda dee gaadhinoo dhintay maalin kasta qof baa dhimanay oo wax weya ma garanaysaa weydaarinaya bisha la kulankeeda marka ilaahay subxaana wa tacaala waa inuu qofku ka baryo oo ilaahay subxaana wa tacaala markaas uu weydiisto inuu bishaa khayr iyo caafimaad uu wax weya markaas ku gaadhsiiyo waayo gaadhsiinta ilaahay subxaana wa tacaala bisha uu ku gaadhsiinaya iyada lafaanteedu waa nicmo weyn waayo bil waxaweeye markaas wakti khayr ah oo mawsim khayri ah oo waxa weeye fadilan oo si gaara ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa uga xusan weyey oon fududay marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa in bisha uu na gaadhsiiyo caafimaad uu nagu gaadhsiiyo oo naga dhigo kuwa ka faa'iidaysanaya ee ka saxay qaadanaya waxaa ka mid ah arrimaha inala gudboon istiqbaalka iyo qaabilitaanka bisha ramadaan alfarax waalibtihaaj bixuluuli ramadaan inaanu ku faraxno oo waxa weeye aada markaas awrugu xiisayno inu markaas soo gelitaanka bisha ramadaan ay soo geliso in lagu farxo oo waxa weeye markaas naftu ay aada uga heshay wey waayo farxitaanka khayrka iyo cilmiga iyo iimaanka lagu farxayo waxa wanaagsan lagu farxayo waxay ku tusaysaa shaygaasi qofka cadamada iyo weynida uu la leeyahay afkiisa cakiska taana haddii khayrkii wanaaggii qofku ku farxi waayo shaygaasi agtiisa markaas inuu la weynay oo markaas ayay ku tusaysa farxadduna gaar kuma aha iyo raynrayntu adduunyo qura in lagu farxo bal faraxtida waxa weeye ammaanan waa inuu qofku waxa wey ku farxo islaamka iyo qur'aanka iyo daacaadka iyo waxawey markaas cibaadaadka waa kaa farax wanaagsan ilaahi subxaana watacala wuxu uhi qul bi qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun yani ha ku farxaan alle subxaana watacaala fadligiisa iyo waxawey markaas naxariistiisa ha ku farxaan kaas ayaa ilaahay subxaana watacala ugu wanaagsan buu ihi waxay jamcinayaan oo maal iyo waxay markaas adduunya marka khayrka iyo wanaagga iyo iimaanka oo lagu farxo iyo daacaadka ayaa farx wanaagsan maaha in adduunyo waxa wey qofku ku farxo waxaa xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam kusoo aroortay lisaa'imi farxataan yafraxuhuma qofka saa'imka wuxuu leeyahy laba farxadood oo u farxayo idaa afdara farixa bifidri markuu afuro wuxuu ku farxayaa waxa weeye afurkiisa oo waxay markaas afuraya wix ilaahay ka xarimo markaas ilaahay subxaana watacaala uu baneeyey waidaa laqiya rabbahu farixa bisawm markuu ilaahay subxaana watacaala la kulmana soomkiisa iyo cibaadadiisu soo gutaba ku farxay muttafaqun caleyh waya xadiidka marka waxa ugu horeeya yani arrimaha markaas yani waxaa ka mid ah qodobada istiqbaalka iyo sida looga hortegayo loo soo dhaweynayo bisha ramadaan in bisha soo gelitaankeeda aanu ku farxno in bisha aanu ku farxno waayo waxay taasi kutusaysaa jacaylku waxa wey qofku khayrkii wanaaguu jeceliy iyo degdegitaanka waxa wey qofku khayraadka u degdegayo lakin waxaa laga yaaba maanta dad badan bisha ramadaan soo gelitaankeeda inay ka naxaan ya yani halka fogaanshiyo khayrka uu ka fogay qofku uu ka gaadhay in soo gelitaankeedaba u ka naxaba qaar baa hadallo waxa wey aada iyo aada khatar u ah oo waxay markaas ku hadlaya bishii gaajada ayaa waxay markaas soo gashay qaar baa odhanaya ya marka ilaahay subxaanahu watacaala in iyakana waxay markaas uu fahansiiyo khayrka iyo wanaagga oo hanuuniyo ayaa ilahay subxaana watacala ugu weydiinaya laakiin bisha ramadaan in laga naxo maaha waa in lagu faxo bale dadkii wanaagsanaa lix bilood inuu ilaahay gaadhsiiyo ayay weydiisanaya say fur- uga faa'idaystaan qofna uu ka naxay soo gelitaankeeda waxaa ka mid a istiqbaalkeeda istiqbaalu shahri bitawbati nasuux in bishan lagu qaabilo tawbad sax oo toosan oo qofku waxa weeye bishaas soo gelitaankeeda inuu dhammaan xumaantii iyo dembiyadii waxa weeye uu ku dhacay uu ka noqdo oo ilaahay subxaanahu watacaala uga toobad keeno oo toobad saxa oo shuruuddeedu waxa weeya dhamaystiran tahay uu ka toobad keeno si bisha ramadaan waxa weeye khayrkeeda iyo wanaaggeeda uu waxa weeye markaas noqdo qof isagoo nadiif ah yacni la kulmaya uu ka faa'iidaysanaya waa inuu toobad dhamaystiro qofku ilaahay subxaana watacala u toobad keeno si uu fursadda uga faa'iidaysto oo waxa weeye wax alla wixii xumaan uu sameeyo o dhan uu ka go-o uu ka istaago uu ka murugoodo oo goosta inuuna dib ugu noqon lahay hadday tahay xaq bani aadamna uu waxa weeye markaas celiyo amaba qofkii uu ka xalaashado waxyaabaha markaas ugu waaweyn bay ka mid tihin qofku xumaan oo dhan ilaahay subxaana watacaala uga toobad keeno oo ilaahay subxaana watacaala isagoo wax kasta ka toobad keeno xumaan ah waxa weeye bishaas uu la kulmo saasoo kale markaas bisha dhexdeedana uu iska ilaaliyo waxyaabaha muxaramaadka iyo waxa weeye markaas dembiyada acmaasha khayraadka iyo saalixaadkan uu ku dadaalo waxaa ka mid a waxyaabaha bishan lagu muqa lagu istiqbaalayo ama loogu diyaargaroobayo alcazmu cala asiyaam fii ramadaan adaan lilwaajib qofku waa inuu goosto bishan ramadaan inuu soomayo oo u soomayo gudasho waxa weeye waajibka ilaahay saare uu gudanayo waayo dadka qaarkood qaar baa bisha soomitaankooda yani yani ma goosanayaan dadka magu soomayaan marka hore kusii talageli maayo qaarkoodna waxay u soomayaan maaha gudasho waajib lah saaray gudanayaani dadka iyo waxa wey iska raacinaya taas labadaba waxa wey waa qalab arrin sa xarama waa inuu qofku bishan ugu goosto inuu soomo oo ilaahay subxaanahu watacaala isagoo waajibu saare gudanaya awgeed uu soomayo oo wax kale waxay markaas uuna u soomahay waxaa ka mid ah waxyaabaha bisha ramadaan lagaga faa'iidaysanayo cabdu barnaamij tacabudi liramadaan lilistiqlaali min khayraati hada shahr almubaarak in qofku markaas uu dejisto barnaamij cibaadada cibaadi ah oo cibaadadu kaga faa'iideysanayo bisha ramadaan uu dejiyo barnaamijkaas ba taqdiid waxa weeye uu sii dejiyo suu bishaa markaas uga faa'iideyso oo waxaad ogsoon tihiin qofku hadduu waxyaabaha masal oo kale ambaba dukaan haddii waxa weeye markaas uu qofku furayo amba hadduu wax kale ka shaqeynayo khudbad iyo barnaamij uu dejinayo laakiin taas waxaa ka weyn in bishaa ramadaan iyo acmaasha cibaadaadka uu qofku khudbad iyo barnaamij ugu ta- ugu sii talagalo hadday tahay dhinaca waxa weeye markaas salaadaha uu waxa weeye markaas taraawiixda uu tukanayo hadday tahay waxa weeye markaas qur-aanka waxa weeye akhriskiisa iyo dhamaystirkiisa iyo khatimitaankiisa hadday tahay waxa weeye markaas dikriga sadaqada cibaadaadka kale waa inuu qofku markaas barnaamij bisha ramadaan cibaadada ah suuna waktigaa u dayacin waa inuu u diyaar garaysto oo dabeetana markaas sidaa uga faa'iideysto waxaa ka mid a waxyaabaha بوصايش بشهر رمضان لو قفا يديسنيو العلم والفقه بأحكام رمضان وأحكام الصيام العلم يفق الله يشو أحكام في رمضان بشهر أحكام تيلا دي أحكام تصوم ويفر ويوحد بدني فرل كسوات بدني سنة توقفك مكلف كوكوية وحواجب كوا سيدي وحوي اللو بدني إلهي سبحانه وتعالى وفر إلو برد وأحكامته اللي يعني iyo arkaantiisii shuruudiisii waajibaadkiisa intaba u garto hadday salaad ay tahay salaada qofku waxaa ku waajiba inuu macrifiya qor u yeesho dee waa farli waajib ku ah hadduu saka bixinayo inuu sakadii macrifiya qor yeesho waajiba ku soomkiina soom gelaya inuu barto wuxuu soomku ku ansaxayey iyo wixii waxay markaas ka fasahaadinayey waxyaabaha soomku waxay markaas ka mid ahayn waajiba ku rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi talabu alcilm fariidatun calaa kulli muslim cilmiga barashadiisu qof kastoo muslima faral buu ku yahay waa cilmigaa markaas cayniga ee qofku markaas uu ku sugan yahay ba kolba xaaladuu taagan yahay xidhiirka la sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay in bishan barakaysan axkaamta ka dhalanaysa soomka axkaamtuu leeyahay inuu qofku sii fahmo oo macrifiyo waxay aqoon u yeesho oo markay ugu yar tahay yacni dee cidda markaa macrifiyo aqoonta uu weydiiyo oo waxa weeye markaas arkaantu soomku waxa weeye uu leeyahay waxyaabaha waxa markaas soomku uu xarimayo waxyaabaha waxa markaas soomku waxa weeye ee uu diidayo waxyaabaha burinaya waxyaabaha jib ku keenahay inuu markaa qofku calaa cilmin wa basiira soomku ku gudgala loo baahan waxaad arkaysa dadka qaarkood wuxuu ku oranaya maanta ma soomay maxaad u soomay xalay baana xidhan buu oranaya soomku ya xalay maan xidhana maanta ma soomay wala doo fiirso cibaadadii dhammayd faral ku ay qofka maxaa ka buriyay oo uga tagay te wax way markaas waa jahli iyo waxay noqonaysaa aqoon daf ila xirasho gaar oo soobku leeyahay ma jirto xirashadiisu waa niyada niyada inaad ka goosato way xirashadiisu laakiin maan xidan amba wax way cid in la qintaan waa ii xidha te soobkii markaas ma noqonayso wax waa shay aan asal lahayn oo soobkiina xiriir la lahayn sidaa awgeed waxyaabaha aada muhiimka waxa kamid ah soonka macrifiya aqoon loo yeesho oo qofka baa waxa weeye ha cajaladaha laga duuba yani qofku wax akrinaya oo kutubta akrinaya hadduu inaan ha dhegeysto ama waxay markaas cid ha weydiiyo laakiin istiqbaalka soomka loo diyaar garoobayo ee waxay markaas waxaa ka mid ah inuu qofku sii fahmo axkaamta soomka oo macrifiya aqoon uu waxa weye usii yeesho waxyaabaha sidaasoo kale bisha ramadaan lagaga faa'iideysanayo ama loogu diyaar garooyo waxaa ka mid ah caqdu lcazmi calaa istiqlaali ramadaan biacmaali alkhayri waaacaati almutanawica waa inuu qofku goosto bishaa ramadaan inuu kaga faa'iidaysto acmaasha khayrka iyo daacaadka kala duwan oo soomka oo qura markaas iga ridoo qura maaha inuu qofku noqde waa inuu bishaa ramadaan kasii faa'iidaysto waa inuu qofku usii diyaar garooyo oo acmaash iyo cibaadaadka kala duwan ee badan wax weeye uu la yimaado ilaahayna subxaana watacaala wuu fududay inama alacmaalu binniyaat laakiin haddaanu marka horeba maskaxda kuu soo dhicinba waxaan soom ahayn bayna la imanba waxaa markaas khusud in bishaas si yaray ku dhaafto waayo waa ayaamu macduudaat sida ilaahay subxaana watacala uu ku tilmaamay maalmo tirsan weeye markaas in qofku intuu kari karo uu ka faa'iidaysto oo waxa weye markaas arrinkaan uu sii goosto u sii diyaar garaysto ayaa loo baahanya aljamcu bayna alkhawfi waalraja inuu qofku jamciyo raje iyo filasho ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisu filan iyo baqe ilaahay subxaana wa tacaala uu waxa weye ka baqanayo ciqaabkiisa iyo inaan camalka camalka laga aqoon taasaa ka mid a waxyaabaha bisha lagu istiqbaalayo waayo dadka qaarkood soomkaa qura ay la yimaadeen ayaa waxa weeye markaas uu tala saaranay markaasaa naxariis de ilaahay subxaana watacaala ayuu iska tala saaranay wuxuu doonu isku sameeyey waan soomay maxaa ma khayr baa iga maqan buu odhanay soomkii aa kugoysiiyey ilaahay subxana watacala uu ka arka baqihii ruuxii markaas uu ka saaray meesha laakiin qofka muslimka waxaa loo baahanya labadaa baal amba labadaa arrin inuu ku dhex noolaa oo markasta naxariista ilaahayna subxaana watacala uu rajiyo uu fisho oo una ka quusan ciqaabta iyo waxay markaas naarta waa inuu ka baqdo labadaas waxay keenayaan in qofku daacaadkiiyo khayrkana uu ku dadaalo xumaanta iyo waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala raalida una ka ahayn uu ka fogaado iska ilaaliyo isagoo ka baqanaya ciqaabta ilahi subxaana watacala iyo naaftiisa laakiin haddii labadaa laga tago ima waxay keenaysa inuu qofku markaas uu gaboodfal sameeyo isagoo naxariista ilaahi subxaana watacaala tala saaranayo iyo in waxa weeye markaas uu tafriid yani sameeyo oo yani naxariista ilaahay subxaana watacaala waxay markaas uu ka quusto taasuna waa arrin aan waxay markaas wanaagsanayn laakiin nusuustu waxay ku soo aroortay inuu qofku ku noolaado bayna alkhawfi waalraja waxaa ka mid a bisha ramadaan waxyaabaha lagu qaabilayo fatxu safaxaati baydaa fi ramadaan maca alkhaaliq wa maca alkhalqi jamiica in waxa weeye bogog cadcad oo banaan qofku waxa weeye markaas uu la furo bisha ramadaan dhexdeeda ilaahay subxaana wa tacaala iyo waxa weeye markaas khalqiga yani waxaa taa uga socdaa in qofku uu ka tanasulo oo waxa weeye markaas uu ka naftiisa yani ka dahiro xumaan oo dhan oo qof waxa weeye yani qalb daahiran wa baatinan dul iyo hoosba nadiif ah oo khayrkii wanaagga waxa way markaas ku camiran waa inuu qofku waxa markaas ku saarmadaan weliba saarka sii joogtin sidaas oo kale khalqiga la dhaqankiisii waxay markaas qofku la dhaqmayeen inuu dhammaan waxa weeye markaas uu iska saaro waxyaabaha waxay markaas dadka uu hayo ee waxay markaas taas oo kale calool xanuuna ambaba cadaawada ambaba xiqdiya isagoo weliba ka bilaabay alaqrab falaqrab oo waxay markaas dhammaan wada saamaxo taas ayaa waxawey markaas loo baahanya si isagoo nadiif ah uu bishaa waxawey markaas way usoo gudagasho oo dabeetna cibaadaadka dhadhan waxay markaas ugu yeelato oo waxay markaas uu ka faa'iidaysto isagoon markaas cidnaba waxa weeye qalbigiisa waxba ugu hayn oo qalbigiisa waxay markaas saas u yahay xumaanna waxay markaas oo dhan ka fog oo naftiisa ka dahiro oo ka taskiyey waxaa ka mid a waxyaabaha bisha ramadaan lagu qaabilaya ba looga faa'iidaysanayo icdaadu barnaamijin dacawiyin mutqan fii ramadaan taasoo yani yani dadka ducaada iyo dalabatulcilmiga waxay markaas khusaysa in barnaamij waxa weeye dacawiya la dejiyo oo sugan bisha ramadaan waayo waa wakti markaas dadka quluubtooda ay furan tahay oo khayrka iyo wanaagga ay soo qaabilayaan oo masaajidada waxa weeye markaas ay soo camirayaan sidaa ogeed waxaa loo baahan yahay in barnaamij dacawi ah markaas loo diyaar la diyaargareeyo oo dadka waxay markaas waktigaa loo soo bandhigayo oo fursaddaa lagaga faa'iidaysanayo waana waa waktiyada waxay markaas khayrka aqbalitaankiisa iyo degdegitaankiisa runtii dadku waxa way aad iyo aad ay u qaabilaan markaas intaana la ogsoonaado oo dacwadda iyo waxay markaas khayrka iyo sheegitaankiisa in markaas lagaga faa'iidaysto oo masaajidka waxay markaas dadka hadday tahay fahamsiin axkaamta siyaamka la fahamsiinayo haddii waxay markaas khayraadka kale lagu dhiirigelinayay tahay haddii waxay markaas yani axkaamta kale waxyaabaha kale diinta u baahan yihin tawxiidka iyo caqiidada saxda waxyaabahaasoo dhan masaajidada camiran in markaas aan fursaddaa la dayicin oo dadka lagaga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahy ugu dambayntii waxaad ku dadaashaa acmaashan amba wadaa'iftan soo socota bisha ramadaan arrinka ugu horeeya loo baahanya inaad ku dadaasho bisha ramadaan waxa weeye asiyaam almashruuc alkaam inaad soonto soomka ilaahay subxaana watacaala uu sharcigeliyey dhammaystir soomku ma aha in qofku cuntada iyo cabitaanka qulu iska daayo soomka ilaahay subxaana watacaala uu sharcigeliyey waa kaa qofku ka kasbanaya in ilaahay subxaana watacaala uu ka qabo waa kaa keenaya qofku inuu markaas ka tago waxyaabaha waktigaa gaarka ilaahay uu ka xarimay waxyaabaha sidooda u xarimana qofku uu ka tegay waa soomka qofku waxa weeye uu ka ilaalinaya af carabkiisa iyo waxa weeye indhihiisa iyo adinkiisa iyo dhegihiisa waa soomkaa qofka ka dhigaya mid addoona ilaahay subxaana watacaala u ah oo khayrka waxa weeye qaabilaya sharki iyo xumaantana ka jeysanaya laakiin maaha in mujarad cun- cuntada iyo cabitaanka qura laga tago taas soomka ma aha ujeeddada soon hadda soo tilmaannay ilaahay subxaana watacaala uu sharci geliyey laakiin inaad addoon noqoto oo qof ilaahay subxaana watacaala u hogaansamaya aad noqoto waa kaa arrinka soomka ilaahay subxaana watacaala uu sharci geliyey waxaad ku dadaashaa salaata taraawiix salaada taraawiixda tukashadeeda ku dadaal ajar iyo abaalmarin badan ayaa ay leedahay asbaabta waxa weeye dembi dhaafka bisha ramadaan bayna ka mid tahay sida rasuulku sala allahu calayhi wasalam tilmaamay inaad markaas imaamka la dhamaysato waxa weeye markaas ku dadaal waxaad la timaadaa ood ku dadaashaa qiraa'atu lqur'aani walkhatm qur'aanka waxa weeye akhriskiisa iyo inaad khatimto cala alaqal hal jeer waxa weye markaasuu khatimaa markay ugu yartahay waayo soor hore usoo sheegnay waa bishii qur-aanka la soo dejiyey waa bishaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam qur-aanka akhriskiisa uu ku dadaali jiray waa bishii qur-aanka markaa qur-aanka akhriskiisa iyo waxa weeye markaas kusoo celcelintiisa ku dadaal waa waxyaabaha bisha ramadaan lagugu faa'iidsanayo waxaad ku dadaashaa asadaqa sadaqada ku dadaal waayo waa bishii fuqarada iyo waxay markaas masaakiin markaa inaad wax la baxdad wax sadaqadaysato ku dadaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam bishii ugu deeqsinimada badnaa bisha ramadaan ayay ahayd saa ka ansaxday waxaad ku dadaashaa adikr ilaahay subxaana watacaala xuskiisa waayo afdalu dikri waa qur'aan laakiin haddaanad qur-aankii akriyi ka lahayn waad masala kale kitaabka inaad ka akri lahayn dee dikrigii kale ku dadaal oo waktiga waxay markaas kaga faa'iidayso fadli fara badan iyo ajar badan ayaa uu leeyahay waxaad ku dadaashaa alamru bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar wanaagga inaad waxa weye dadka amarto xumaantan aad u diido iyadoo mar kasta lagaga baahan yahay laakiin haddana si gaar ayaa bisha ramadaan loogu baahan yahay waxaad ku dadaashaa iftaaru saa'im qofka sooman inaad waxa weye markaas afuriso waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa markaasuu tilmaamay qofka qof sooman afuriya inuu ajarkiisoo kala leeyahy iyadoo markaas afurkaaga yani intaasoo qofka kaala qeyb geli karaan ajar badan bay leedahay dad baan afurka helay markaa qof aad afuri afurisaa ajar baad ku helaysa ajarkiisoo kale ku helaysa ku dadaal waxyaabaa bisha ramadaan lagaga faa'iidaysanayo ayaa ka mid tahay waxaad ku dadaashaa alictikaaf fi lmasaajid khaasatan fi alcashr alakhiir aw irimaad inaad tobanka dambe masaajidada waxa weye markaas inaad ictikaafto bisha ramadaan masaajidada gaar ahaana tobanka dambe rasuulka calayhi salaatu wasalaam ictikaafi jiray haddii kaloo inaad ictikaafahayn bal inaad waktigaaga badankiisa masaajidada aad ku sugnaato ood waxay markaas adduunyada iyo waxyaabaha mashaaqisha maskaxdaada aad ka saarto ood cibaadadu waxa weeye gaar u noqoto bisha ramadaan ku dadaal haddaanad ictikaafahayn waxaad ku dadaashaa adducaa bisha ramadaan waa bisha waxay markaas ducada iyadoo waqti kasta ilaahi subxaana watacaala ducada u ajiibo laakiin haddii waqtiyada barakaysan ee fadilada bisha ramadaan ka mid markaa ducada ku dadaa hadday tahay duco waxay markaas gaara oo waxay markaas naftaada iyo yani aada u ducaynayso iyo hadday tahay duco guudba oo waxay markaas muslimiinta cumuuman guud ahaan aada u ducaynaysana ducada waxay markaas ku dadaal intaasa markaa kusoo koobaya wallahu subxaana watacaala aclam wabillahi towfiiq subxaanaka allahuma wabixamdika wastafiruka